Munaasabadda xarigjirka ee Macadka Puntland College xaruntiisa degmada Carmo ayaa waxaa ka qayb galay maayarka magaalada guddoonka waxbarashada degmada Carmo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka maamulka iyo macallimiinta macadka Puntland College iyo qeybaha kala duwan ee bulshada macadka Puntland College oo bahda waxbarashada ay ka heli doonaan barashada xirfado kala duwan barashada tacliinta sare ee luuqadaha iyo kombiyuutarka ayaa si joogto ah uga howlgeli doona degmada Carmo ee gobolka Bari sida ay bulshada la wadaageen maamulka iyo macallimiinta macadka Puntland College waa college ka diiwaan gashan eh, heer state oo puntland ah haddana kasii diiwaan gashan ilaa heer federaal ee dowladda soomaaliya oo wasaaradda waxbarashada ah ardayga wax ka bartaana awood uu leeyahay jaamacad kasta dalka ku taalla inuu aadii karo u bedelan karo markuu dhammaysto heerka dibloomada ah kollejku waxaa la aasaasay kii hadda waxaan u malaynayaa inuu shan jirsaday oo shan sano ka soo wareegtay aasaaskii intaas kollejku waxa uu ka shaqaynayay sida loo tayeelan lahaa waxbarashada ka jidha dalkeenna waxaan ku qanacsannahay maanta ku qanacsannahay in waxbarasho tayo leh aan keenno degmada oo aan rajaynayo baahidaas in looga baxo baahidii hore u jidhay ee degmada kollejkana wuxuu noqon doonaa xarun rasmiya oo degmada ka howlgeli doonta oo mataqaanaa keliya aan ahayn xa- xarun shaqaynaysa dhinaca xa- eh, xagaaga laakiin xarun shaqayn doonta bilaha dhan ee sanadka ee degmada si degmada baahidaas aan waxa waaye uga kaafino eh, ilaahay idinkiis waxyaalihii shuruudaha markaan kollejka xarunta keenaynina bay qayb ka ahayd oo maamulka ay nagala hadleen inaysan u baahneen dee college soo xagaabaxa oo yimaado hadhowna wixiisi ka laablaabto la laabta laakiin ay u baahan yihiin waxbarasho tayo leh sidoo kalena u baahan yihiin waxbarasho joogto ah si dadkii waxa waaye waxbarashadii hore loogu sii wado oo dadka iskuullada hadda dhammaynaya awood loogu siiyo inay waxbarashadoodii ay sii wataan aysan dareemin gaab markay iskuulka dhammeeyaan ay u haajiraan ama ay aadaan deegaano kale si waxbarasho uga helaan Taasoo kadib kollejku iska diiwaangeliyo kollejka sanad dugsiyeedkii waxbarashada uu ku dhammaysto markaa kadibna waxaan awoodu siinaa jaamacadda allah jaamacadda uu ka helay ama uu rabo kuliyadda uu rabo inuu mataqaanaa uu ku biiri karo heerka labaad uu kollejku uu bixiyaa waa certificate ama training program kaasoo aan ugu talagalnay dadka waxbarashada eh, sare dhigta ama jaamacadaha iyo dadka u baahan xirfad inay yeeshaan oo waxbarashada kale oo hadda aan waqti u hayn ama danaynayn in ayaga waxa waye laftigoodu aan fursad siinay fursaddaas oo ah inay dhinaca xirfadaha wax badan ay ka baran karaan oo mataqaanaa dhaqaalahooda uu kabi karo waxaan uga mahad celinayaa in uu maxamuud iyo tiimkiisu ay eh, ballanqaadkii fuliyeen kana dhabayeen Eh, galabtana aan tagnay xarunta kulejka oo runtii eh, hab casri ay u diyaariyeen Eh, macallimiin kala duduwanna ay keeneen oo qeybtooda dibadda ka keeneen hab fiicanna u diyaariyeen aad baan idinka mahad celina waan idin bogaadinayna waxaan leenahay marka bulshadeenna eh, runtii eh, sida professor jordani sheegay eh, bulshadu jaamacad bay raadinaysay Een, sanadkii hore wuu soo dhowaaday inay furanto jaamacaddu Ee, hase ahaatee ee, in la helo ee, dibloomooyin ee, macaahid ama ee, hadda sida inagu naqaan kuleejooyin ee, ee, dibloomooyina in la helo si loo gaaro ee, jaamacad ee, baja inay furanto iyo wixii ka badan taas waxaa lagu gaari karaa eh, kuleejooyinkan oo la badiyo oo arday eh, xirfadlayaala la soo saaro dhanka kale marka laga fiiriyo eh, dee soddonkii sano u dhameeyey eh, arday fara badan baa soo baxday oo heer jaamacadeed iyo heer secondary ah Eh, dalkuna eh, waaqaca iyo sida uu ku jiro waa la socotaan Eh, ardaydii iyadoo kumanaala ayay soo hogatay Eh, dhammaantood eh, waxay u badnaayeen inay xafiis ka shaqeeyaan way yaraayeen waxyaabaha eh, ama kuliyadaha technicalka ama xirfadaha ah marka eh, xirfadaha waaweynka laftigooda oo dee heer jaamacadeeda eh, wadanka eh, ma wada daboolayn ardada ka soo baxda inay shaqo ka helaan saa darteed eh, dunida horumartay oo dhaqaalo haysata ayaa waxay maanta u guurtay in dadku ay xirfadaha ay markiiba shaqo ku heli karaan oo aan cuslayn oo mushaharka badan ee, qofka lagu xirayn oo ama kambaniga ama shirkadda ama hadba ciddii loo shaqaynayo shaqada laga doonayo marka in ee, xirfadlayaal hoose oo fara badan leh haba ayaa dunidu u guurtay